xukuumaddan imika jirtaa wax samaynta ama waxa tusaale u ah inay cashuur soo rogto waxa ka go-an markaas ay kuu caddaynaysaa inay samaynayso waddooyinkii oo haddii la yska yidhaaho waxa la samaynayaa waddooyin oo aan kharashkoodii meel la saarin dee taasi waxay noqonaysaa inaanay caddayn marka waxay muujinaysaa xeerkani wuxuu muujinayaa siday committe ugu tahay xukuumaddan inay samayso waddooyinka mana aha mudanayaashu inay kala dara noqdaan dalkan muhiimadiisa koowaad waxyaalaha ka mida waxaa ka mid a waddooyinka iminka aniga gobolka la iga soo doorto tusaale ahaan gobolka daadmareed waxaa jiri jiray nin ku nool laanaxariso u dhintay marka xoogkeeyaa loon jiray marka gaadigu waddada marka magaalada la soo galo wuxuu odhan jiray waddada waddada ama gaadhiga markuu arko gaadhi meel ka soo galay ujeedadiisu wuxuuna ahayd waxaa muhiimadda koowaad noo ah oo noo priority-a waddo waxaan ka nimi deegaanka magaalooyinka barca iyo odweyneyaanu soo maray maaldoweyd waxay dad isugu jira gobolka daad mareed oo salaadiin iyo oda dhaqameedyo iyo dadka deegaankaa degenay ku howlanaayeen sidii ay waddooyinka ugu ururin lahaayeen maxay ahayd xoolo waxay marinayeen dhowrku waxay kutusaysaa ninka xoolaha leh ee reemiyiga inuu iminka bixinayo neef qiimihiisa uu yahay sagaashan doolar ayuu ugu deeqayay waddooyinka ma aha markaa saddex kun oo shilin ama nus doolar nin diidaya maaha ninka neefkiisii oo sagaashan doolara ku deeqay ma aha nin diidaya inuu bixiyo nus doolar waxaan aaminsanahay sida halkan ku qoran inuu ahaado neefkiiba laga qaado point five saddex doolarna laga qaado geela saddex doolarna laga qaado looda haddii aan usoo yaro noqdo waxaa jira qarankan hanti badan oo wadda xumada kaga lunta ma aha mudanayaashu inay xisaabiyaan lacagta imika la soo rogay waxaa loo baahan yahay in la xisaabiyo lacagta kaga lunta qarankan wadda xumada ama wadda dheeraan imika waddada udhaxaysa hargeysa berbera burxo waa saddex boqol iyo soddon kilomitr haddii la sameeyo waddada oodweyne hargeysa iyo burxo waa boqol iyo siddeetan kilomitr waxaa u dhexeeya boqol iyo konton kilomitr boqol iyo kontonkaa kilomitr waxaa gaadhiga mara maalin walba ku dheeraada haddii uu mari lahaa waddadan boqol iyo siddeetanka shan labaatan litr oo shidaal waxay noqonaysaa markaa shan shan iyo labaatan doolar haddii ay maalintaa maraan saddex boqol oo gaadi waxay noqonaysaa inay noqoto lacag gaadhaysa toddoba kun iyo shan boqol maalintii laba boqol iyo shan iyo labaatan kun ayay bishii noqonaysaa saddex milyan oo doolar ayaa marka shidaalka oo qura la yidhaaho bistariska udhexeeya waddada burxa oodweyne hargeysa iyo hargeysa berbera burxo saddex milyan oo doolar baa shidaalka oo qurigu noqonaya marka lagu daro waddooyinkii kale marka lagu daro kharashyadii kale marka lagu daro hawlihii kale waxay noqonaysaa in lacag toban milyan oo doolari dalkan ay sanad walba kaga baxdo wadda xumo marka ma aha mudanayaashu inay xoogga saaraan maanta cashuurta la saaray laakiin waxa ay tahay inay xisaabiyaan tobanaanka milyan iyo iska badan ee kaga lumaysa wadda xumada waxaan la qabaa mudanayaashii soo jeediyey qodobka afariyo tobnaad in lix biloodba kadib marka uu madaxweynuhu saxeixo guddida arrimaha bulshadu ay dibweynis ku samayso waxaa la qabaa inay guddida inay golaha wakiiladu ay la eegaan markaas anigu intaasa kusoo gabagabay laha asalamu calaykum
maxamed waa maqlayaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن السلام يا مدنيات شرفتر شرقدونك صحابة iyo markii sharafkaba iyuu jooga ayaan salaamayaa waxaan ku bilaabayaa waxa weeye xeetan in badan ayaa imika dhowr ciso laga doodayay
mid iyada waanu horraysiinayaa xeerkan waxaa dee sida shaqadeennu tahay ee xoroogtaadkeenna ku qoran waxaa lahayd gudida dhaqaalaha haddii konta kaaliif iyo cashuuri soo gasho markaan anugu sheegay shirguddoonka way ka cudur daateen oo waxay yidhaahdeen waa qalad baa dhacay manaanaan arkayn sidaasaanay nagu dhaafay waabay isku dayn in la soo celiyo laakiin way dhici weyday waxa weeye markaa wax loo kasay may ahayne waxay ahayd wax ku yimid qalad bini aadam ku yimid taas waxaan uga hadlayaa waayo waxaan ku arkay saxaafadaan ku arkay meel walba waa lagu qorayay sidii oo annaga nalaga qaabo cidka la siiyey baa loo ayay ka dhigeen laakiinse qalad dhacaan buu ahaa waana binaadamku dee waa qaldama waxaa ka labaad waxa weeye layskuma hayo oo waxaad og tahay ma kuu sheegaa weye inaynu u baahan nahay waddooyin waddada aanaynu akaalka ayna dhintay waxa weeye waynu ognahay haddii inagoo mid midba u soo qaado min bari ilaa kuwa xeebta ilaa galbeed haddaad meel walba soo qaadato ka magaalooyinka dhexdooda waddooyinkeennu inay aada u litaa waynu ognahay waddaduna inay tahay kaabaha dhaqaalehee koowaad ee wax badan fududayn kara oo maanta haddii waddadu inoo wanaagsan jooga kala fikir kolka gobolka sanaag wuxuu noqon lahaa dee gabal inagu jiro inaga tir marka horta iyada yaan lagu talax tegi oo la odhan ma loo baahan yahay wada waa loo baahan yahay cidina ma diida waa loo baahan yahay laakiinse baahidan markaynu ka tagno waxaynu odhanaynaa sidee ugu fiican ee loo samayn karaa waddooyina inoogu suurta gelin ururinta cashuurta waxaan malaynayaa waynu ognahay ururinta cashuurta waa waxal hadiyo goor dadkeennu muma jajabna inay cashuur ku bixiyaan waxaynu ognahay haddii iminka aad halkaa istaagto oo waddada istaagto ood eegto inta gaadhi ee bixisay cashuurta wadda maris inay aada uga yar tahay kala barow barka taasi waxay kutusinaysaa inay tahay cashuurtani cashuur ay adag tahay ururinteeda haddii iminka xiisaa aynu isku dayno oynu gawaarida halkan taalla istiraado eegno in badan oon lahayn baynu arkaynaa cashuur iska daa sii shicika ee sii xildhibaanada ayaa ku arkaysaa inaan qaar badan aanay lahayn baa cashuurtii la doonay macnaheedu waa ma cashuur haddii la ururinayo anugu waxaan isleeyahay cashuurta waan ka shaqeeyey markaan barti dabadeed waan ka shaqeeyey oo anoo guriskoogaan ka shaqeeyey halkanna waan arkay oo in badan baan imika soo arkaya cashuurta cashuurtu waa inay noqotaa wax isdaboola ama aynu odhan karno cost effective oo aanay ka badnayn kharashkeedu waxa gelaysa caguurta iminka la soo jeediyey ka xoolaha maaha ee ka baabuuradu waxay noqonaysaa mid aan taan loo taageerin waayo tii hore saddex goor baa labalala labalaaray ninka tii hore bixi waayeyna kanna bixi maayo cashuurta waxa weeye waxaa lagu sameeyaa daraasad bay u baahan diraasadaa wixii aad soo aragtay iyo cashuurta sida loo bixiyo inaad waato wey haddii aanad kaba warahayn dee mushkilad bay noqonay waxaa ay noqonaysaa cajuurtaasi in iyana innaguna aynu nidhaahno waa la ururiyey oo malaayinaynu issaarino qoladii waddooyinkuna ay yidhaahdaan waxbuu noogama soo ururina intii xooluun baanu hayna oo nidhaahno innaguna waa waa taasoo waa la cunayaa baashi aynu isku sheegno waayo dhul dalkaynu joognaa waa dal faqiira daamanaan dhaqdhaqaaqayn baa laydhaha way dhaqdhaqaaqayaan oo waa ku abo waxaan uga jeedaa casuurtan iminka la soo jeediyey waxaan u farlaa inay qaydin tahay inaan daraasad lagu samayn inaan waktigeeda la siin oo laga xoolaha intii xukuumaddan kulmiye haysay hoos baa loo dhigay oo jaabiri dagaal xoogaa lala galay hoos u dhigii haddana ma aha intii aan hoos u dhigay baan dib ugu celinayaa waxba yeeli mayso waxaynu intaa u soconay waxa ahayd waa lacag dulsaara oo badan oo la qaadanay maantana neefku isagoo boqol doolar ku dhadhow marka dilaalkiisi iyaba macalqabadkiisi iyo gaadhigiisi iyo cawskiisi iyo gaadhigiisi iyo laysu daro wuxuu tagaa siciraadu uu oo suuqa inagu celiyaya inaynu ku barato markaynu eegno waxaan ku yeelan noqonayaa taariikhda s r s somalia railroad authority berigii la sameeyey waxaa loo sameeyey inay madax banaanaato waxa ahayd dawladdii cigaal s r s waxay lahayd laba jeermaan oo midine yahay ka s r s midine yahay s r da ninka ugu sarreeya ee guddoomiyaha wa waxaa qolada jeermaanka kalena wuxuu ahaa u n d b ayuu ka tirsan macnaheedu waxay ahayd markaad shan iyo labaatan keentaan hay-adaha caalamigiina waxay idinku darayaan shan iyo toddobaatan waa wixii ay u soo baxday fiyuwa labigii ugu horreeyey ee la qaadi jiray tay ku timid taasahay waxaa dhacday in laga madax banaanidii laga qaado oo markii uu yimid madaxweyne riyaale la hoosgeeyo public work ama howlaha waxay ku wanaagsan oo halkan laga soo jeediyey oo laleeyahay sanad iyo dheeraad ha keenaan sharci gurka dee iyaduba inay iminka diyaargaroodo sharcigii wuu yaallaaye balortii sharcigii la soo celiyo oo laysku daro in la madax baneeyo haba hoos timaado wasaarad waxaa ujeeddadu tahay markaa cidda kale ama meelaha kalena waxbaan keeni halka ugu badan caguurta marka la eegayo waxaa la odhanayaa caguurta maxaynu uga dalleen casuurta waxaynu uga dalnayna dhismo deg dega oo aynu doonayno waddooyin inaynu horumar ku soo haddii taa aynu rabno dee meesha uu ka soo baxayaa laga qaado ee yaan laga qaadin meelaanu ka soo baxay waxa aynu isla ognahay oo maanta aynu wada garanaynaa baagika sigaara kun iyo shan boqol baa laynaga siiya ama laba kun dunida meel ee kun iyo shan boqol sigaar la fiinsan karaa waxa weeye waa shan iyo labaatan sinti dee meel la fiintaa ma jirta inagoo wax badan ba saarin wax badan adigoo saarin haddii aada saarto waxa kuu soo baxaya lacagtan iminka la xisaabinayo lacagaada uga badan haddii sigaarkaa la saaro oo cidna waxba yeelayn cidna aanay waxba ku noqonayn waayo baalkiisa dhibaankiisuna waa in elastic sida isbedeli maayo oo odhan maayo ninku boqol shilin baa ku biiray baagija ama laba boqol oo shilin iska yareen garan maayo waxay noqonaysaa markaa anugu markaa intaasoo dhan isku geeyey waxaan doonayaa guddoomiye labada raayi inaan soo dhexdhexaadiyo dhexdhexaadintaasi maxay noqonaysaa waynu ogollaho in waddooyinkii la dhiso waynu ogollay waanay wanaagsantay waanayna u baahantay waxaan odhanayaa guddoomiye aynu ka ballan qaadno haddaynu golaha nahay inaynu la shaqayno oo daraasad la sameeyo oo daraasaddaasi iminka miisaaniyaddii waxay nooga hadhay laba bilood ilaa saddex bilood in meesha wax ka soo baxayaan ee weliba aynu hubno inay loo soo baxayso inaynu saaro oo aynu kula dadaalno qolada waddooyinka innaguna aynu ku dadaalno inaynu miisaaniyadda gelno laakiin ay tahay sidana iminka u eg tahay inaan wax badani ka soo baxayn taa xoolaha waa laga yaaba oo waa waa waa meel baa lagaga qaadaya lahubo laakiin dadka gawaadhidu aad bay u adag tahay intaan anugu garanayo iyo intaan malayn karo ilaahay kasokog waxaan isleeya waxba ka soo bixi maayo waa waa waa dawaqaado markaa inaynu meesha wax ka soo baxayaan saaro si aynu wax u dhisano guddoomiye ayaan anigu soo jeedinayaa labada raayi in laysku keeno kana dib loo celiyo uu noqdo meel macno leh inaynu cashuurtii saaro oo wax ka soo baxayaan oo ah faakaayidiina waxaa sigaar qaad batroolka oo gawaarida yaryar isticmaasho cosmeticska waxyaalaha caynkaas ah ayaa badanaaba cashuurta la saara laakiinse meesha albowlaha mid aan shaqo lahayn oo gaadhi weyna haysa haddaad saarto dee dhib unbaa ka iman guddoomiye waxaa arritaynayaa iyadoo aan isleeahay wax badan baa laga qaban karaa haddii cashuurtu meesha saxa la saaro oo waxaynu doonayno iyo himiladaynu doonayno waynu gaari karnaa ayaan leeahay xeerkan sidiisaba ha la celiyo oo innaga iyo ciddii ku shaqanihiba aynu ka wada shaqayno sidii miisaaniyaddaa u soo geli lahayd transparent uu noqon lahaa waynu wada ognahay madaxtooyada cidima badha ma baaro lamana baaro hanti dhowr ma baaro waxana waa iska adag waxa meesha lagu qoro madaxtooye hadday kol noqoto way kaaro lama baaro dunida saddexaadna waabay kasii xaji marka yaynaan riwaayad isku dhigine aynu runta waajahno oo wixii waxaynu ku samayn karno aynu samayno ayaan soo jeedinayaa golaha u soo jeedinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
xildhibaanku waa mahadsan yahay waxaan kusoo dhawanayaa xildhibaan cabdiraxmaan kalyalle
sidoo kale waxaa isna qaatay doodaasi xildhibaan cabdiraxmaan taliyalle waxa luu yidhi dood aada u ballaaran oo majaallo badan gelaysa hadday tahay xagga cashuuraha hadday tahay xagga infrastructureka dhismaha dalka waddooyinkiisa hadday tahay xagga budgetka hadday tahay gobollada hadday tahay dadweynaha hadday tahay dalka dibadiisa iyo gudihiisaba hadday tahay mantuujaadka dalka wax soo saarkiisa siiba xoolaha nool intaba wax kusawaya weeye doodooda haddii la garana wax laga dabaalan karo ma aha laakiinse anoo ku dadaalaya inaan soo koobo aynu laba u qaybin doodani waxay ka kooban tahay neebka xoolaha ah oo cashuur la saaray oo mida iyo dhismaha waddooyinka kow aan ku horeeyo neefka xoolaha ah inuu qaadi karo in cashuur la saaro iyo inay culays iyo bardan ku tahay taa inoo ka duulayna marka hore neefka xoolaha oo ilaahay nagu manaystay oo nimco ilaahay nisiiyey ay tahay oo ay tahay wax lagu shukri noqo oo batroolkeenna ah oo shilaalkeenna ah oo dahabkeenna ah oo macdanteenna ah oo dawladaha dariskaagu nahay siiba kuwa carabta waxaynu dheernahay ay tahay oo aad iyo aad loogu baahan yahay su-aashu hadday tahay ma qaadi karaan neefka hoolaha cashuur waa inaynu horta neefka qiimayntiisa dib ugu noqonnaa kostof urodhashanka neefka xoolihii usayladda hargeysa ku yimaado maxaa qalay neefka xoolaha ee ku dhaqan yirka garkay sabaxaad aroortii inan baa ooda ka qaada way daadkiisaa casariiqii bay soo xeraysaa biyo uma iibin geero uma iibin iyadunu shahar ma qaadato aabbaheed iyo hooyadeed bay loo nooshahay oo arrabeesheeda iyo raashin ka siiya neefkii qayrtii bayinta dhashay ama kal hore dhashay isaga oo exactly cost of productionkiisu uu zero yahay oo maalgelin gashay asaj aanay jirin la odhan karo maalgelinta gashaa waxay ka bilaabantaa loolka lagu soo qaado ee marketinka loogu sameeyo sayladda hargeysa loogu keeno dhowrkaneed ee odaga lahiisku soo xidho waxaa tacabka loogu badan neefkiina siddeetan dollar oo kaasha xalay xaygalaad marabku sayladda kahadleeyahakiisa wuxuu i neefka madaxdeedu waxa weeye afar iyo siddeetan dollar ka u hooseeyaano sagaal iyo toddobaatan dollar waa sicirkii shalay susaydahkiisa halkaa nin ganacsigaa adag istaga wuxuu ku shubaa maxjarka berbera siddeed iyo afartan saacadood baa caws iyo biyo la siiyaa waxaa la siiyaa dawow cudur baa laga baadaa after cogen hoursna waxaa loo daysiyaa traditional madka labadii boqola sannadood ee u dambaysay aynu xoolaha meel u dheysinaynay oo adgalka siiba dalka sacuudi arabiya neefkaa waxaa lagaga iibiyaa sacuudi arabiya boqol iyo labaatan doolar boqol iyo soddon boqol iyo afartan waxay ugu maqaalaan carafadii dhaweyso neef gaarigu wuxuu gaaray boqol iyo konton doolar neefkaa markiisa hoskurintiisa ilaa la keenayo sayladda hargeysa maxaa ku baxay maxaa galay okay leela central governmentku cashuur saartay oo cashuur laga qaado haddana infrastructureka dalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha cashuur in loo saaro ma qaadi karaa anigu shaksiyan waxaan u arka ahaa durduro ayuu ku qaadi karaa ama nus dollar ha ahaato ama dollar ha noqoto ama laba ha noqoto ama sad intaba wuu qaadi karaa ko cashuurtaasi bardan kuma ahaa odaygii iyo islaamtii neefkan soo dhaqay iyo inantii raaci jirtay ee ku raaci jirtay bankaa garhka warsamaxaas cashuur ku noqonaysa oo culays ku a ma aha waa cashuurtaasi waxay raacaysaa costan priceka neefka cashuurtaasi waxay saaran tahay ninka consumerka ah ee carbeed ee galbka ku nool taa waxaan exaamble usoo qaadanaya quutalqaalibka somaliland lagu cunaa maanta waa beriis beriis loo baxaa ma jiro fariska laga keenay dalka thailand baa laga keenay central governmentka thailand hadday gabdhada beriiska ah laba dollar saarto ama nus dollar saarto ma aha ujeeddadu beerta ku taalla bangkok ee laga beeray bariiska ayay cashuurtaasi fuulaysaa cashuurtaasi waxay saaran tahay consumerka somalilan ee hargeysa jooga ayaa cashuurtaasi ay saaran tahay kow isku soo wada xoore neefka xoolaha maaha niqma waa nicno ilaahayna siiyey waa waxaynu ku shukri naqaynaa waa waxaynu dadka dheernahay sababaynu uga webinno oo u nidhaano ma qaadi karo meesha ma taalo markaan ujeeddada ku soo dhawaado haddaynu laba u kala saaro waa coskii oo ah cost of productionkii neefka muxuu inagu jooga midna waa bricekii uu kaga qayb gelayay ganacsi ahaan sayladda jidda muxuu ku baxaa intaba way isdabooli karaan waa wuxuu xambaaran karo waa wuxuu qasban karo wax looga werwero oo loo yidhaahdo ma qaadi karo maaha taa ku dheeraan maayo intaasaan kaga gudbayaa xagga dhismaha waddooyinka guud ahaan dalka Soomaaliya uu kala xidhan yahay waa u baahan yahay in wadooyin loo sameeyo gaar ahaan gobolka sanaad waa go'doon anigu anigoo ah xildhibaan laga soo doorto gobolka sanaad xogogaal waxaan u ahay gobolkaa sanaad dadka dhulahaan uu fadhiya territorial jurisdictionka Soomaaliya waa 38% almost waa boqolkiiba afartan weeye gobolkaas waa gobol hodana waa gobol beera leh waa gobol xoola leh waa gobol kalluun leh waa gobol wax walba leh waa gobol somaliland oo dhan anfaca weliba wuxuu dheeryahay gobollada kale xarag aada iyo aada cajiib u ah oo qaarkeed aan adduunkaba laga helin oo ka bilaabanta faleelka waa muxo waa maydi waa mujarwal waa mushaad waa fas kabiir fas saqiir waa marbuus hoosu soo dhaadha haddaad faleelkaa ka gudubto murkud baa jirta oo malmal baa jira xabag habi baa jira xabag cadaadeed baa jira jiiq baa jirta qadhoon baa jirta ceeryaan baa jirta falax falax baa jirta malmal baa jira foox baa jira intaasoo dhan iyo weliba subagii malabkii haraggii intaasoo dhan waxay u baahan yihiin suuqgeyn go-doon ayuu gobolkaasi ku jira maanta gobolka sanaag oo dadka intaa le ku fadhiya somaliland wuu ka go-aya maamaha jeceliisaa waxay tidhaahda if you want to end property build a road haddaad dabar gooynayso gaajada iyo fakriga wadadhis hubaal waxaa waxaan xusuusnaa sanadka bilowgiisa january february anigoo jooga wajaale ayaan afar kareelar oo kastamka somaliland taagan uu soo gelaya jamhuuriyadda somaliland baan ku arkay markaasaan dareewal ka waraysto waxaan ku weydi xaggaad ka timaadeen waxay idhahdeen waxaan u kala yimi mombaasa oo maxaad sidaa waxaanu sidnaa waxaanu sidnaa crashes mays waxa weeye soor la shiiday oo xaggaad u wadaan waxaanu u wadnaa boosaaso oo waa yahay kenya etoobiya somalilan iyo dalka soomaaliya la yidhaha afartaa dal maxaad isugu marteen wuxuu ugu yidhi laba arrin baa jidkana soo marin number one xagga accessibility-ga waa jid jira oo dhisan oo laamiya from mombasa ilaa iyo boosaaso keliya labaatankaa kilomitire wajaale iyo kala bayd u dhaxaysa ee jidcadaha oo iminka gacanta lagu hayo maaha inta kale waa halow taasi waa faagta ta labaad nabadgelyo kow arabixidaa shiidan ee laga soo qaaday mombaasa ee laga dhis laga dhoofinayo boosaaso waxa keenay oo sahlay oo fududeeyey waa jidka somalilan gobol ka tirsan baa go'doona oo aan dalkiisii ku xidhnayn oo aan soo gaari karin oo qofkii waddadaa cergaabo mar laba aanu marlabeed haweysanayn cergaabo dadkii u dhashay ay ka soo guureen waddadaa darteed oo ay maanta u degan yihiin caasimadda somaliland ee hargeysa carruurahoodiina soo kaxayseen oo halkan iskuullada kaga dareen waxaan taa anigoon kuba dheeraan xaqiiqi waxaa ah dalkii markii hore la ohan jiray midooda sooseeti ayaa waxaa la odhan jiray wax soo saarkiisa baradhadu aada iyo aada wuxuu uga badnaa western europe canada iyo maraykanka iyo australia oo laysku daray wax soo saarka baradhada afartaa dal ama qaaradood way ka badnayd hase yeeshee ayaan dafidu waxay ahayd distributionka sablayga baradhada ayaan si wanaagsan loo qaybin jiray waxaaba dhici jirtay bakhaarada moscoba inay baradhadaasi ku qurunto iyada oo kiif oo magaalmamagaalo madaxda ukraina oo ay garabka isku hayaan saf loogaga jiro baradhada oo lagala yahay taana comoradeka iskaashitada baradhada madaxda oo ah baan kala jeclayn inuu dalka gaadhsiiyo sababtaa mushahar u kordhaya iyo roobal u kordhaya ma jirin nimcada iyo khayraadka ceegaagaha gobolka sanaag somalilandna waa ka qabsan tahay isaguna waa ka qatan yahay isaga oo dalka ugu qanisan gobolka ugu qanisan dalkeena u yahay ayaa haddana maanta gobolka kalaad waa gobolka ugu faqiirsan jamhuuriyadda somalilan sababtuna wax kale ma leh waa waddo la-aan anigu ciddii waddo u dhisaysa ee maanta kow uu ka yahay president silaayi u tafaxaytay isagoo dhaqaalaha dalka lagu wadaa intuu leegyahay la og yahay haddana ilaa ingiriiskii intaasoo dowladoodu ka dambaysay oo cerigaabo hawaysatay inay waddo u samaysaa aanay jirin gacan baan ku siinaya waa ku ammaanaya waa ku taangeelaynaya waa ku bogaadinaya hiil iyo hoobaan la garab taagnahay waxaan jeclahay gobolkaa in jamhuuriyaddiisa lagu soo xiro guddoomiye dad muslimaynu nahay markaynu salaada tukanayno waxaa waajiba salaada jamaca inaad arkayso oo uu kuu muuqdo imaamka ku tujinaya si aad salaada ugu xidhato haddaanad imaamka arkayn waa inuu kuu muuqda qof tukanaya oo imaamku u muuqdo oo salaada ku xidho erigaalo hargeysana ma aragto burcana ma aragto halkaasaa waddada ugu go-day waxay u baahan tahay wax jamhuuriyadda kusoo xidha waxaan kaga baxayaa hadalkayga aada iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeysigaa wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismillahi raxmaan raxiim mudana ibraahim cafaale cabdi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم shirgudoonka mudanayaasha sharafta leh saxaafadda iyo marti sharafta waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii xeerkan doodiisu waa maalintii afraad baan filayaa ay socoto muhiimadiisana waa leeyahay hadalkiisa runtii wixii macnaha lahaan raggii hore a yidhi oo ragga dambe waa uun kii hore bay xoojinayaan xeerkan takaariifta horumarinta waddooyinka runaantii waxaan odhan karaa anigu horumarka dal ee dhaqaale iyo nabadgeliyo waxaa laga qiimeeyaa qofka markaa imanaya ee waddankaa ku cusub wuxuu eegayaa horumarka waddooyinka dalkaasi ay sameeyeen haddii dalkaasi uu u muuqdo dal waddooyinkiisu ay hagaagsan yihiin oo horumarsan yihiin markiiba wuxuu cabiranayaa laba qodob buu cabiranayaa wuxuu cabiranayaa qofkaasi horta waddankaasi waddan dhaqaale horumarsan inuu yahay wuxuu kaloo soo qaadanayaa inuu yahay waddan nabadgelye ah labada arrinbana waa laba aynu u baahan nahay oo ku naaloonayna inaynu gaadhno khaasatan nabadgelyada oo maanta aynu nahay dal muddo badan doonaya ixtiraaf doonayo inuu mar un ka baxo xaaladda imika ku jiro faktarada lagu qiimeeyo nabadgelyada dalkaasi leeyahay waxaa ka mid a horumarka waddooyinkiisu ay sameeyeen ta dhaqaalena waa iska macruufa waa taasoo waa nin waliba waa sheegay aada iyo aad bay u ifaysaa waxaa in badan raggu isweydiiyey ma u baahan nahay waddooyinkeenna inaynu hore u marino oo hagaajino oo adduunkeenna u qurubno anugu su-aashaa waxaan isu weydiin lahaa si kale waayo waxa weeye marna waxa weeyaan dhibta dhib intee la-eg bay inagu haysaa waddaxumadu baan u dhigi lahaa dhib intee la-eg ayay inagu haysaa waddaxumada waddankeena taalla runaantii waxaan odhan karaa anigoo sida xildhibaanka igu horreeya uu ka dhawaajiyey aan ka mid ahay xildhibaanada laga soo doorto gobolka sanaag gobolka ugu ballaadhan waddankan sida xildhibaankaasi alla khayrastiy oo ka dhawaajiyey waa thirty eight point twenty two percent buu ka yahay somaliland waxaa laga yaabaa xildhibaanada golaha fadhiya rag badan oo ka mid yihi inaan laamigaba ka degin oo macnaheedu yahay dalkan aynu ku nool nahay ee jamhuuriyadda somaliland la yidhaahdo inaanay aqoon badan markaa u lahayn kala barhka wadanka somalilan sodonkiisu waa magaalada la yidhaahdo waridaad degmada waridaad la yidhaahdo ayaa wadankan kala badha oo ku dhacda bartamaha sanaar oo ah dhulka ay wadaxudu ragaadsi run ahaantii waxaan odhan karaa dalkeenu markaa waa dal kala go-an oo gobollo iska dhami ay u heedhmeen oo u dhinteen wadda la-aan inta maanta goboladan aynu ku nool nahay ee caasimadu ka mid tahay ilaa burco marka xaggaa loo gaadho laamigii yaraa ee aynu gumaystihii hore ka dhaxallay iyo wixii yaraa ee dambe kabkaba ee aynu helo iyagana intaa lagu beeriyo ayaa laga yaabaa horumarka ay kaga horreeyaan gobolkaasi iyo gobollada kale inuu yahay waxaan anigu leeyahay soomaalidu waxay tidhadaa libin nuhliya baa hela haddaad libin bay isku dayin oo aad tidhaahdo haddii ilaahay qadaro haddii neefka intaa lagu daro waa rugmayna haddii gaariga intaa lagu daro gaarigu waa diidaya dee libintii la heli maayo baashoo dee meel cidhiidhiyay ku jirtaa anugu waxaan leeyahay waxan yar ee la soo jeediyey ee haddee labada meelood la saaray labada meeloodbana ay dhibaatada waddadu iyaga toos u khusayso waxaan anugu aaminsana wax laala waxay yeelaysaana ma jirto wax badanna way tahay dhinac kale markaan ka eegno iminka baabuurka yar wax la saaray lacagta halkan ku qoran marka maalin loo eego waa shan boqol oo shiin oo somaliland shan boqol oo shiin oo somaliland baabuurka ninka wata ee shidaalka ku subaya ee waddo u baahan ee taayirka iyo dhibta ka soo gaadha aada garanayso shan boqol oo shiin ilahay baana ku gaariya maxay yeeli maxayse dhibaato intee la-eg bay ku haysaa waddadan xuna uu maraya anigu waxaan leeyahay haddaan shan boqol oo shiin hadduu meel iska dhawo baabuurka yari baabuurka weyne haddii aynu sida kale u bedelo waa kun iyo shan boqol maalintii kun iyo shan boqol oo shiin oo meel iskaga rida dee waxba yeeli mayso dhibaatada gaadhaysa ee isaga waddada loo hagaajinayaana waxaa laga yaabaa inaanu dareemi karaynin annaga raggayo gobolka sanaag ka yimi ee maalin walba markay reerahooda qabanayaan waddadaa xun sii maraa waxaan uu quuri lahay waddada wax badan waayo waxaanu ognahay dawaa fasility aanaan haysan ninka haystaa si aanu markaa dareemaynin nimcadana sideedaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiisku wuxuu ku yihi nicmataani muquuna kasiiru min annaas asixatu walfiraaq laba nimco oo dadku moogan yahay hadday og yihiin waa caafimaadka iyo waktiga labada waxaa dareema qofka waaye caafimaadka haddii dhega ku xanuuntooyinka mar allaale markaa dhigteeda ku xanuunsana ku qabanaysaa markaa rag odhanaysaa yaa allah yaragti soo celiye war horta ninka laamigan iskaga dhashay ee laamigan yar ee jajaba maraya ragga iyaga gobolkaa ka yimi ee rabkaa maraya wada odorosi kari maayan waxba wax wada odorosi kari maayeen oo wax wada qiimayn kari maayeen waxaan aaminsanahay waa dhibaato in laga baxaana in laga gilgishaana wax kastaa lagaga baxee waxa weeyaan waa arrin loo baahan yahay mana aha in dadka iyo dadweynaha wixii iyaga wax lagu tarayey ee lagu anfacayay in si xun loo tuso waxay soomaalihu tidhaahdaa awlalka cadka la yidhaahdaa laba dhinac buu leeyahay oo ninka xumaantiisa raba inuu kutusaano wuxuu kutusaa dhinaca beedhaha waxaa smicadda abu koonee dacdo ku yaallo ninka quruxdiisa kutusayaana wuxuu kuu soo jeediyaa dhinaca hilibku ka yaalo haya maxaa halkan baruur kaga yahay dee haddii aynu wixii xagga xunun ka eegno xagga xunun ka eegno oo nidhaahno dawladdii dadkii bay boobay cashuur bay dadkii saaray inay waxqabatona aynu ka doonayno dee wixii hagaagi maayan dadkiina xagga xunun baynu ka tusaynaa markaa waxaan leeyahay waar xagga wanaagsan aynu ka tusno oo waxaan anigu soo jeedinayaa laba arrin horta marka hore waxaan taageerayaa xeerkaynu ansixino xeerkan inaynu ansixinno oo sida soo jeedintii guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiiladu u soo dhigay ee ay soo khafiifiyeen in sidaa lagu bilaabo oynu saa ku ansixino waxaan kale oo soo jeedinayaa waddooyin badan baa dalku u baahan yahay laakiin halkaa qasan ee waxbaba aan lagu haynin xukuumaddan waxaanu soo jeedinaya oo maanta u tasxaydan inay wadooyinka wax ka qabato war waxa yaree la qabtada haddii halkii hore lagu biiriyo waxba tari mayso waxa yaree la qabto ee shilinka yaree soo baxa haddii layao taasi waa furan tahay waxba laga qaban kari maaye waddadan hargeysa iyo berberaha lagu sameeyo dee wax badan maynaan kufin anigu waxaan leeyahay iyadaa isbiirsan doonto wax kalena waynu ku soo dari doonaayo sidii maxamed cumar xaash sheegay qaadka iyo sigaarka iyo kuwa kalena ku soo dari doonaayo waa dabafuran insha allahu tacaala wixii halkaa ka soo baxa waddadaas sanaag ha lagu bilaabo waddadaas sanaag ha lagu bilaabo waa codsi aan u soo jeedinayno xukuumadda oo ay tahay waxtar weyn u ah oo waxa weeyaan haddii maanta toban kilomitir laga sameeyo haddii labaatan laga sameeyo soddon haddii laga sameeyo dee waa wax dhammaaday waa wax dhammaaday arrasuul haddii laga dhigo oo sidaa haddii ilaahay qadaro hay-adda yada ee cayro iyo muxuu ahaa berigii laga sameeyey ilaa waridaar xoogaa la sameeyey intii la sameeyey dee intii way ka duwantay waddada kale waddada kale way ka duwantay taana xukuumaddaan usoo jeedin lahaa oo waxa weeye waxa laga yaabaa haddii gobolka iyo gobollada kale ee bariga ee maanta waddooyinkana waxaa yar budug looga dhigo dee waxa laga yaabaa jamhuuriyadda waxyaabaha ay kaga haray waa wadda xume inay dad jamhuuriyadda ka mid noqon lahaayeen oo horumarkaa laga dhawaajiyey qalinimada ku aasani ay soo bixi lahayd waxaan kale oo iyana aan carabka kusii adkaynaya mar labaad baabuur gaadiidka ariga iyo gaadiidka labadaba waxa ku noqonaya waxa ku noqonaya ka badan waxa laga qaadaya maalin walba iyo bil walba khasaaraha waddada ka dhaca ariga ku timanaya neefka jacsadaya ka marka la sii rabo jabaya anigu adhilaan ahaan jiro waan garanaya waxa kan marka laamiga waddada laamiga uu ii marayana waan garanayaa ariga dhibaatada daamejka gaadhaya intaanu ka rabno burco ayaanu ilaa xeeb ka rajinay ilaa xiis iyo mayd dee waxaynu ku talageli jirnay ari aanu percentage aanu qoodayno arigaasi sii jacsado oo sii jajabo oo sii dhinto oo ka yar percentageka dee laamigu yeelayo marka ma aha in laga eego keliya neefkii wax la saaray nus dollar baa la saaray wax iskaleg baa loo qabanaya waxaan kale oo baraarujinaya oo iyadana anaadi adi u taageeraya neefka xoola ahi waa ruwa waxaynu leenahay aynu dhoofino laakiin neefka xoolaa waxaa ku kordhaa qiimaha ku kordhaa waxay fuulayaan ninka inaga iibsanayay fuulayaan laakiin kiiska bariiska ah aynu dibadda ka jirno waxaynu saarnaa waxay fuulayaan qofka reer miyiga ah iyo dadweynahay fuulayaan sidaa dadka u kala fahmaan macnaa ma aha in lagu muujiyo oo la yidhaahdo neefka haddii cashuurta lagu badiyo macnaheedu neefki ninkii reer miyigaa baa la saaray maa macnaheedu waa productionka keliyaanu leenahay ee soo saarayno kaa inaga iibsanaya dee ka maarim waaye ilaa jacayl laguma iman wuu rabaaye kaasuu fuulaya laakiin kiilka bariiska ninka cunaya buu fuulaya ninka cunaya ayuu fuulaya taana waa taageerayaa hadalkayga waxaan kusoo gebagabeynayaa qodobna waa qodobna waxaan taageerayaa runtii xeerkan ka mid ah xeerka dib u eegisiisa ee lixda bilood lagu soo qayday lix bilood muddo maah oo waqti aduya in dib loo eego waa sax laakiin waxaan taageerayaa ra'yiga iga horreeya oo odhanaya sanad laga dhigo war sanad marka uu xeerku shaqeeyo ee wixii ka soo baxay iyo wixii lagu qabtaba aynu qiimayn karayno xilligaa dib ha loo eego qodobkaasaan kaana taageeri lahaa intaasaan kusoo gebagabaynayaa doonteeda wabilahi tawfiiq
markaa waxa keliya maanta waxa weeye waxa markaanu waddooyin dhisanayno waxa weeyaan lacag baa loo baahanya kharash baa loo baahanya kharashkii cashuurtii xaggee laga soo saaraya wey marka lasoo saarayo lacag ama cashuur la kordhinayo waanu miskiinka jeefkayo baan ku dul saarnaa mise shirkadaha waaweyn ee lacagtaasi baanu dul saarnaa wey talabada inaysa isweydiino halkan xeerkan wuxuu sheegayaa qodobkiisa afraad xadka dabaqaada xeerka waxaa lagu dabaqayaa damaanka iyo gaadiidka ku xusan qodobka koowaad wey labadaasuu saaray xeerkani waxalla wixii waddooyin lagu samayn lahaa o dhan labadaa markaan kala qaado waxaan u kala qaadayaa gaadiidkii iyo xoolehaynu doofinayna
gaayibtii labaa loo kala qaaday labada loo kala qaaday waxa weeye gaayibtii yaryaraa iyo kuwii waaweynaa gaayibta yaryar waxaa ku jira basaskan dadka ushaxeeya ku jira baska waynu ognay maanta mar keliyuu qaadaa maalintii markaasina marka loo qaybiyo masaariiftii ninkii tirawalka ahaa kii gaariga lahaa wuxuu ka sugayey kirishbeygii lacagta ururayey marka loo qaybiyo waxba ma gaadho lacagtaas waxba uma soo hadhaan waxaad arkaysaa baskii ninkii lacagta ururayey waa laga xidray waxaa looga reebay waa dhaqaalihu gaadhay ninkii waree darawalkii baa urursanaya lacagta waan wax cad weeyaan dadka basaska raaca dee basaska in la in la weydo inaad soo wareegsataan oo dadka la dhex galo ayuu baanta ma bixin karaan leen hawsha sagaashankaa kun way ku adag inkastay guddiga arrimaha bulshadu ay koobeen markii hore sidii ahayd laakiin haddana inaynu wax ka khafiifino ayay u baahan karaysaa markaan waxaan soo jeedinayaa halkaa shan iyo sagaashan kun layihi in toddobaatan kun laga dhigo ta kale gaadibta waaweyn gaadibta waaweyn waxa weeye horta waxay soo guraan waxaa kamid a waa raashinka iyo alaabada la soo dejiyo ay soo guraan waxaynu ognahay ganacsatadii waaweynaha soo dejinaysay nin walba baa u buujisanay baa u buujisada kusoo gurta alaabtiisa maba helaan baa kule rag baa soo jireen bishii laba jeer ay qaadaan laba jeer dhanba qaadaan laba bilood bay mar qaadaan berberay joogaan oo halkaasay yaallaan marka waxa weye lacagtaa ku socota ma awoodi karaan wey lacagtaasi in iyaga laftooda laga khafiifiyo oo meeshaa saddex boqol iyo sagaashanka waxaan soo jeedinayaa in laga dhigo saddex boqol laga dhigo iyada hadda badato ayaan soo jeedinaya iyadana tan xoolaha mudanayaashu way ka hadleen neeftan xoolaha cashuurta la saaro waxay saaran tahay neeftan ay saaran tahay neeftan xoolihii wuxuu ku jiraa tartan buu ku jiraa marka sacuudiga marka loo dhoofiyo bekada berbero kale oo keliya kama sigaan adhi xoolo kalaa taga tartankaas waa inuu la qaybsan karaa neefka xoolihii marka la qiimeeyo waa inuu la qaybsan karaa markaas qiimaha saaran ee cashuurtu waa neefkay saaran tahay ma saarna ninka carabka iibsanaya ma saarna taa lafteedana waxaan soo jeedinayaa oon taageerayaa soo jeedintii xildhibaanadii iga horreeyey ee soo jeediyey in neefka geela laba dollar laga dhigo neefka loodana hal dollar iyo badh laga dhigo neefka adhigana nus dollar laga dhigo taas ayaan soo jeedinayaa markaa waxaan mar walba taageeraya anigu inuu golaha ka baxo xeer bulshadana u danaynaya oon culays badanna saarayn waddooyinkiina noo dhisaya marka waxaan leeyahay waa maxaynu saarnaa markaan lacagaha ka ka jaray halkaas halkaynu saari karnaa wey inuu isweydiiyo waxaynu saari karnaa shirkadaha telefoonada saari karnaa isgaadhsiinta shirkad tarta ku jirta ma waynu ognahay lacag maanta ay ku qabaan telefoonkaa isjeedid lacagta ay ku qabaan waynu ognahay in lagala meeraysana maa cashuurta ninka maanta faa'iida u badan helaya in lagala meeraysto maa waa in la saaro iyo waajibaadku yahay meelo kale inoo saar masaan baa jira kiishkaa beriska xildhibaanka igu horreeya sheegay ee soo degaya haddii dastoora la saaro dhibaato ma jirto waxba kuma kordhinayo waddadiinu noo dhisaya marka waxa weeyaan anigu waxaan leeyahay war xeerkaasina aan dib ugu noqono aan hagaajisano si waddooyinkiina ay noogu dhismaan ayaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waxatullah barakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim shirgudoonka xubnaha baarlamaanka dabhaynka saxaafadda waa salaamiin haddii qoladii ceergaabo ka sheekaysay waddada waadada ceergaabo alla sii laascanood ma ka sheekeynaya iyo caynaba oo aan cid u hadasho jirin marka dad dadka baahida weyn u qaba oo qolyaha ma garatay marka waxaan leeyahay waddada ha la hagaajiyo ko ma diidanin heerka waddada la hagaajintiisa laakiin waxbaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa waxaa weeye anigu waxaan soo jeedin lahaa in adhiga nus dollar laga dhigo haddii ay ay qofka tuulada ay fuulasta ka taasna aan ka faqayo in ay xoolaha loo wareegaan aan uga baqayo dadku hadallo badan baa socda marka waxaan leeyahay sidii mudanayaasha hore soo jeediyeen meelo kale oo badan aan wax saari karnaa sida meelaha ha loo duwo cashuurta badankeeda gaadiidka gaadiidku weyn ma shaqeeyo ma ay shaqeeyaan gaadiidka aan shaqaynina waxa weeye cashuur in la saaro ma qaadi karaan baan leeyahay anugu kuwa gaadiidka meeshii gaadiidka laga saari lahaa jaaska ama sigaarka ama wax kala saarna qabaa oo ha laga ha laga ha laga inkastoo iyaga baahida wax wax loo samaynaya iyaga tahay haddana waxaan odhan lahaa meel kale oo kuwa kale ha la waday ha loo bedelo oo kuwii aynu soo sheegnay mudanayaashii igu horreeyay soo sheegeen ha loo bedelaan odhan lahaa ta kale xeerku dood badan buu galay maalintii afraad buu soconayaa waxaan soo jeedinayaa bal waxyaalo badan baynu ka hadalnay in guddi gaar ah loo saaro si bal arrinkiisa laysugu soo dubarido marka waxa weeye waayo wax badan baa la taataabtay wixii la taataabtayna in laysku dubarido ayay u baahan yihiin wax wax fiican oo nadaamsanna ay naga dhex baxaan kolley xeerkan sidoo aan arkay waa socda marka inuu si fiican u sugoojino soomala garan markaasi wa si meel fiican buu socdaay meeshu ku socde marka si fiican bal intaynu u nashqinayno oo u waxayno aan isku dubaridno oo si fiican aynoo dhaafo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
mudanayaasha dhammaantood waanu mahadnaqaynaa mudanayaal badan baa dooday mudanayaashii dooda isqoray way dhammaadeen xogaynta waxaan ka codsanaynaa in ka badan afartan mudana ka dooday xogaynta waxaan ka soo codsanaynaa inay si soo dubaridaan minidka si fiican u soo qoraan mudano waliba wuxuu ku hadlay lasoo qoro golaan ku soo celin doona haddii ilaahay ka dhigo marka ay hawlkaasi dhammaato haddii ay berita dhammaato birin kusoo celin doona haddii kale waktiga munaasabkan kusoo celin doonaa fadhigii maanta wuu inoo xidhan yahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu